barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka anraada iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga washington maalin khamiis ah shanta disembar sannadka laba kun sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dad dagaal dad ku dhinteen oo ka dhacay gobolka mudug iyo sidoo kale arday dhowaan ka qalinjabisay jaamacadda boosaaso loogu baaqay inaanay dalka ka tegin islamarkaana ay la yimaadaan fikrada ganacsiyo hal abuura waxaad isku darsateen dhallinyaronimo iyo aqoon-yahanimo sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa inaad dadkana uga faa'iidaysaaneen dadka idinkuna aad ka faa'iidaysataaneen waxaan idinkula dardaarmaynaa dulqaad ina aad iyo aad u dulqaadataan maxaa jira waxaa dhici karta inaydinaa fursadeed deg dega helin sidaa daraaddeed inaad tahriibtaan inaad meelo kaloo dhibaato leh sida hore loo taabtay aad u hanqaltaagtaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro deeq gaarsiiyey magaalada beledweyne oo dib ugu laabtay laascaanood kana warramaya waxyaabihii ay la soo kulmeen
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay heesihii ka mid yihiin ayaannu idiin haynaa
adigan dugsiimiyo kaa helay daryeelo qalbi dacado furan igu deeqayasmi
wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida inta la xaqiijiyey siddeed ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka afbarwaaqo oo hoos taga degmada jariiban ee gobolka mudug sida uu ku soo warramayo wariyaha v o e da ee gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq dagaalka ayaa u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed oo halkaa wada degan waxaana wararku ay sheegayaan in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay dhammaan ahaayeen kooxihii dagaalamay odayaal iyo waxgarad deegaanka ah ayaa ku baaqaya joojinta dagaalka khasaaraha geystay waxaana sidoo kale socda dadaal la doonayo in lagu damiyo xiisadda dagaalka ayaa salka ku haya aanooyin qabiil oo horey uga dhexeeya beelaha dagaalamay oo aan markii hore xal laga gaarin faahfaahinta dagaalkaasi waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee soo socota
dadka ku nool jasiiradda samaawa ayaan maanta guryahooda ka soo bixin kadib markii ay dowladdu shaaca ka qaadeen xanuunka jadeecada uu ka dilaacay waddankaasi islamarkaana labiyo lixdan qof ay u dhinteen ilaa bishii oktoobar ayna dhaaftay dowladda samaawa ayaa dadweynaha waddankaasi ku amartay in dhammaan iskuullada goobaha kale ee waxbarashada goobaha ganacsiga iyo meelaha dadku isugu yimaadaan albaabada la ysugu laabo muddo laba maalmooda oo ka bilaabmaya maanta oo khamiisa magaalada caasimadda ah ee apiya oo ahayd magaalo aada u mashquul badan islamarkaana ah maalinta iyo habeenkaba aada u mashquul ahayd ayaan maanta u muuqatay goob waaye hore laga hadaafay oo aanay jirin wax dhex socda howlwadeennada caafimaadka ayaa guryaha mid mid u garaacaya si ay tallaalka jadeecada u siiyaan dadka xanuunka jadeecada ayaa afar kun oo qof soo ritay tan iyo markii xanuunkaasi ka dilaacay jasiiradda samaawa afar iyo konton qof oo ka mida labiyo lixdanka qof ee dhintay ayaa ahaa caruur yaryar sidoo kalena sagaal iyo toban caruura ayaa haatan xaaladoodu ay halis tahay oo cusbitaalada yaala
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa idaacadda v o a markana boosaaso arday ku dhow afar boqol oo dhallinyaro ah ayaa dhowaan ka qalinjabiyey shan kuliyadood oo ka tirsan jaamacadda boosaaso mas-uuliyiin ka hadlay munaasabadda qalinjabinta oo dhowaan dhacday ayaa ardaydan ugu baaqay inay waxbarashadooda uga faa'iideeyaan dalka lana yimaadaan fikrado ganacsi warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
dhallinyaradan ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho tiro ahaanna waxay dhammaayeen in ku dhow afar boqol oo arday dhallinyaradan ayaa loogu baaqay in cilmiga ay barteen uga faa'iideeyaan bulshada oo aysan la aadin aqoontaasi dalka dibaddiisa sidoo kale ganacsatada iyo maamulka puntland oo xafladan goobjoog ka ahaa ayaa loogu baaqay sidii fursado shaqo ay ugu abuuri lahaayeen dhallinyaradan dalkooda wax u bartay si aysan uga niyajabin aqoontii ay barteen guddoomiyaha jaamacadda boosaaso maxamuud sheekh cismaan ayaa ka warramay dhallinyaradan iyo weliba aqoonta ay ka qalinjibiyeen maanta weliba qaybta uu ka qalin jabinaya qaybaha ugu muhiimsan ardayga waxaa ka mid ah waxbarashada jaamacad ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idinkaga rajaynayaa mustaqbal wanaagsan ardayda qalin jabinaysa waxay isugu jiraan shan kuliyadood oo kala ah kuliyadda shareecada iyo kuliyadda culumta bulshada culumta caafimaadka kuliyadda kombyuutarka iyo kuliyadda komersiga ama kuliyadda dhaqaalaha ardayda tootalkooda markii laisku daro ama wadartooda guud waa saddex boqol iyo siddeetan iyo afar ardayda loo hagaajiyey shahaadooyinkoodii qaybna inta lagu siini doono qaybna jaamacadda ay ka qaadan doonaan waxaan qiraynaa in ay dhammaysteen muqararaadkii ama culumtii loogu talagalay inay qaataan ee kala duwanaa waxaana kula dardaarmayaa in bulshadooda iyo naftooda iyo ummaddoodaba ay u adeegaan uguna adeegaan culumta ay soo barteen qaar ka mid a ardada maanta qalin jabiya ayaa goobta uga mahad celiyay waalidiintii dadaalkan ku soo bixiyey in maanta ay heerkan waxbarasho ay soo gaaraan maanta farxaddeenna lama soo koobi karo waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo ilaahay subxaana qaadirka ahaa ee nagu kalon siiyey maanta munaasabaddan quruxda badan ee sagoontinta aanu ku qalin jabinayno annagoo afar sano ka hor soo bilownay dadaalkeenna waxbarasho maantana ka midha dhalinnay farxaddaas iyo wakhtigaas jaaniskaas ilaahayna siiyey ilaahay subxaan qaadirkaan marka hore uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadda labaadsiinahayaa dhammaan waalidiintii iyo ehelkii wakhtiga nagu soo bixiyey ee xagga qarashaadka iyo dadaalka iyo dhiirigelinta nagala qayb qaatay waxaan kaloo ayana u mahad celinahayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiinta iyaguna wakhti dheerna soo geliyey siciid garoon oo ka socda mas-uuliyiinta puntland iyo sheekh cabdirasaaq xuseen oo ka mid ah culamaa udiinka ayaa dhallinyaradan la dardaarmay fursado badan baad haysataan sida loo sheegay fursadaha aad haysataan waxaa ka mid ah waxaad isku darsateen dhallinyaronimo iyo aqoon-yahanimo sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa inaad dadkana uga faa'iidaysaaneen dadka idinkuna aad ka faa'iidaysataaneen waxaan idinkula dardaarmaynaa dulqaad inaa aad iyo aad u dulqaadataan maxaa jira waxaa dhici karta inaydinaa fursadeed degdega helin sidaa daraaddeed inaad tahriibtaan inaad meelo kaloo dhibaato leh sidii hore loo taabtay aad u hanqaltaagtaan guud ahaanna idinka dhib baydu ku tahay gaar ahaanna innaga ceeb baynu ku tahay marka inaad dulqaad badan muujisaan fursadu way iska imanayaan inaad fursado gaara aad abuurataaniin ee idinaan isku mar kasta xoogga keligeed saarin yacnii inaa maamullada iyo hay-adaha hadda jira oo instituushannada aynu leennahay inaad fursad ka heshaan maxaa jira resoorsigeennu waad ogtihiin inuu iska soo kooban yahay waxaan doonaynaa sidaa daraaddeed sida horeba loo sheegay inaad halabuur badan la timaadaan waxaan rabaa inaad fakartaan aqoontiina sii baahaysaan oo aad noqotaan dad yacni ikhtiraacaatkeenna oo waxyaalo badan alifa arday jaamacaadka adduunka waxaa hormarya ardayda jaamacaadka ka baxa waxaad maqlaysaa cilmigaas hebel baa sii tadwiiriyey hebel baa keenay master buu ka gaaray wuu ka baxay isagoon master gaarin baa waxaa laga yaabaa aar sekandariga ka baxa inay wax ikhtiraacaan haddana cilmigiisa uu sii ballaariyo marka waxaa ceeb ah wiil jaamici oo timihii oo ay mataqaanaa u xiiran yihiin oo mataqaana si qaab daran u labisan dhar ku dhegan labisanaayo gabdho dhar ku dhegan labisanaayo afka wax gududan soo marsanaayo oo jaamacadna dhiganaayo marka suurada laga qaadanayo gabdhihii kaleoo magaalada jiray soo barbaarayo akhlaaq waxbay kaga dayanaya marka waxaad rabaa dhaqankana in la ilaaliyo diinta la ilaaliyo wadaniyadda la ilaaliyo seen wax ugu qabanaynaa wadanka guud ahaan puntland seen wax ugu qabanaynaa maxaan horumar si kastaba haatee dhallinyaradan maanta qalin jabiyey ayaa ka mid ah dhallinyaro badan oo xilligan oo kale ka qalin jabiya jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso iyo weliba puntland waxaana intooda badan loogu baaqaa inay la yimaadaan fikrado ganacsi maadaama inta badan dhallinyarada la sheego in shaqooyin ay u raadsadaan xafiisyada dowladda iyo weliba hay-adaha yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta waxaa inagu soo maqan heestii dabar iyo fanaanka nimcaan hilaa
bulshada ka simanahay qalbi ku tirsaday baa kelinimo dareeme anadoon istaadii jidhku way gubashayo nafta dabarku bidhaata ka jeclaatay dumargee anadoon istaadii jidhku way dugashayo nafta dabarku xidhaata ka jeclaatay dumargee adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo qalbi dacado furan igu deeqeyaasmiye adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo qalbi dacado furan igu deeqay hunoon jacayl waa dareen damac weeye admiga qalbigooga taga oo aragtida ku taaree jacayl waa dareen damac weeye admiga qalbigooga taga oo aragtida ku taare daqaradii gaadhe digtiyo dhubtan maray adayga daweeyo atadan ku diirsaday aqaradii gaadhe digtiyo dhibtan maray adayga daweeyo abtadan ku deersaday adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo qalbi dacado furan igu deeqeyaasmiye adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo adigaan dugsiimiyo kaa helay daryeelo adigaan dugsiimiyo ka helay daryeel hagaagintaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka nimcaan hilaac ereyadana waxaa sameeyey xasan ismaaciil dhuxul laab saalax xasan saleebaanan idhaahde haatana magaalada laascaanood dhallinyaradii ka tagtay gobolka sool ee gargaarka gaadhsiiyey beledweyne ayaa dib ugu laabtay magaalada laascaanood qaar ka mida dhallinyarada ayaa v o eda la hadlay waxaanay ka warameen wixii ay ku soo arkeen halkaasi iyo qaabkii ay u qaybiyeen gargaarka ay halkaa gaadhsiiyeen waryahayaga cabdikariim cabdulaahi olol ayaa warbixintan laascaanood ka soo diray
magaalada laascanood ayaa dhowaantani gargaar ay ururiyeen dhallinyarada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada magaalada laascanood ayaa la gaadhsiiyey beledweyne haddaba dhallinyaradii gargaarka gaadhsiisay magaalada beledweyne oo kusoo noqday magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a waxa uu ka wareystay waxyaabihii ay kusoo arkeen halkaasi ugu horeyn cabdiqani cabdiraxmaan maxamed oo ah guddoomiyaha dhallinyaradii ka qayb qaadatay fatahaadihii ka dhacay beledweyne ayaa ka waramaya gargaarka ay gaadhsiiyeen beledweyne iyo siyaabihii ay uga qayb qaateen deegaanadaasi dhibaatadii ka dhacday ugu horeen waan u mahad celinayaa v o a iyo iyo cabdikariin annagu waxaanu ahayn dhallinyaradii ee ragga iyo dumarka ka koobnaa ee magaalada laascaanood ka koobnaa dhallinyaradeeda aqoon-yahanka iyo iyo cid kastaba dhallinyaradaasi ilaahay kheyr ha siiye isxilqaankay sameeyeen oo magaalada ay uga kaceen waxa ay mareen meheradihii xaafadihii bay ku garaaceen intaba magaaladu aad bay uga qayb qaadatay ilahay kheyr magaalada ha ka siiye iyo khayrkii ay u mareen bacadka iyo dhaxanta iyo roobka ay u mareen iyo ay u gaajoodeen oo xitaa ay bareegooda u hureen ayaa waxay farxad gelisay markay arkeen deeqdii iyo gaadhay oo si fiican walaalihii magaaladeena aad iyo aad baan uga mahad celinayna waana arrin farxada horena saas insha allahu tacala uga qayb qaadan jirnay haddana oo ka qayb qaadanayna guddoomiyaha gargaarkii waa la gaadhsiiyey bal ka waran siday dadka reer beledweyne idiin soo dhoweeyeen iyo siday uga falceliyeen dadkii reer beledweynena iyo cid kastaba dhallinyaradana waa u mahad celinayeen oo annaguna waan u mahad celinaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaa gargaarkaasna sidii ugu fiicneed bay dhallinyarada aan iska soo saarnay iyo culimmada ayadii gobolka oo sheikh siciid matalayay ay u gaadhsiiyeen waan uga mahad celinayna ka waran maxay idinku dhiiri gelinaysaa inaad tallaabooyinkaas oo kale qeyb ka qaadataan dadkii gargaarka gaadhsiiyey ee kala duwanaa ee joogay deegaanada soomaalida qeyb baad ka noqoteen dadkii la xusay ee dhallinyaradii magaalada laascaanood ee loo mahad celiyey waxay nagu dhiirigelinaysaa marka hore soomaalidu waa wiil iyo aftigiis waxay nagu dhiirigelinaysaa dhibaato kasta oo makuu sheegayay soo wajahda soomaaliya inaanu ka qayb qaadano oo saa ugu kacno ta gobolkaayada iyo ta makuu sheega dhulka soomaalida oo dhan inaanu ka qayb qaadano waxyaalaha waxay ka mid tahay keliya siyaasad dadka laguma walaalhaysiin karo waxaa lagu walaalhaysiin karaa waxyaalahan oo kale oo annagu waxaanu dareennay beledweyne inay tahay xaafad ka mid a laascanood sidaasay walaalaheenna dareemeen waanu kusii dhiirigeleenaa dhibaato kasta iyo wax kasta horumarana inaanu ka qayb qaadano diyaar baanu nahay oo aanu u gaajoonno oo aanu bacadka u marno oo aanu dhexamoonno sidoo kale kaamil xasan axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada gargaarka gaadhsiisay magaalada beledweyne ee ka tegay magaalada laascanood kaamil ayaa sharaxaya waxyaaba indhihiisa uu kusoo arkay markii ay ka degeen garoonka beledweyne iyagoo ka tegay magaalada muqdisho annagu waan gaadhsiinay alxamdulilah beledweynena wallaahi dadku aad bay u jilicsanaayeen inkastoo soomaalidii oo dhani usoo gurmatay meesha waxaa ka baxday hay-adihii loo carari jiray baa ka baxday dadki soomaaliyeed waa dad isku heelan waa dad magaranaysaa walaalo ah waa dad isku gurmanaya run ahaantii reer beledweyne aad bay noo soo dhoweeyeen markay arkeen gobolka ama gobolka sool oo deeq lacagah ama agaba ama dhar ah u wada aada iyo aad bay ugu farxeen dadkii jilicsanaa baan u qaybinay guddigii gargaarka qaran baan la kulannay laba qodob bay noo soo bandhigeen inay alaabtaan sina iyo lacagtaan ku wareejino ama inaan annagu gacanteena ku qaybino waxaan annaguna go-aansan inaan gacanteena ku qaybino way naga aqbaleen garab bay nagu siiyeen maayarka beledweyne nagu xiriiriyeen halkan waxaan uga mahad celinayaa dhammaan horta dhallinyaradii iyo culimadii ka qayb qaadatay ee gurmadka gobolka sool hadday saxaafadda tahay cid kastoo ka qayb qaadatay aada iyo aad baan uga mahad celinayaa bal waxyaabahaad indhahaaga kusoo aragtay markaad beledweyne tagteen eed halkaa ka degteen maxay ahaayeen waxaa la soo arkay waxaa weeye dad magaranaysaa wada jilicsan oo markay arkeen de walaalahooda soomaaliyeed oo beledweyne la joogo soo gurmada aada iyo aada iyo aada farxadda uga muuqatay waxyaalahaasaan kusoo aragn gargaarkan ay ka ururiyeen magaalada laascanood ayaa waxay tahay tallaabo wanaagsan oo bulshada gobolka sool ay waxyaabo fara badan ay ku dhiirigelinayaan waxayna sheegeen dhallinyaradan inay sii wadi doonaan si ay u caawin lahaayeen bulshada gobolka sool ee jilicsan iyo kuwa iyagu aan waxba gacanta ku haynin halkaasoo qoysas fara badan oo iyagu ay ku nool yihiin duleedka magaalada laascanood iyo deegaamada dariska laa oo ah dadku iyagu xooluhu hore ay uga dhammaadeen cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
waa hagaag aad buu mahadsan yahay olol oo warbixintaasi laascaanood ka soo diray haatana ku soo dhowaada dhinacii ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilowno horyaalka ingiriiska ee premier leaga ciyaaro xiise leh ayaa shalay garab iyo xalay dhacay mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ayaa dhex maray kooxaha manchester united iyo tottenham waxaana xiisaha gaarka ah ee ciyaartan ay ahayd iyadoo tababare hose marino oo hadda leeliya tottenham uu ku laabtay kooxdiisii hore ee manchester united su-aashuna waxa ay ahayd guuli miyuu ka soo laaban doonaa mise waa laga bedin doonaa laakiin waxa ay jawaabtu noqotay waa laga badiyey oo laba gool iyo gool ayaa dhabarka loo soo saariyey hose marino morinio oo horey chelsea u soo leyliyey ayaa laga ceyriyay shaqada kooxda manchester kadib markii uu natiijooyin wax ku ool ah keeni waayey guuldaradii xalay qabsatana waxay ahayd tiisii ugu horreysay tan iyo markii kooxda loo dhiibay muddo saddex toddobaad ah hadda laga joogo ka hor goolasha kooxda manchester united waxaa u dheliyey ciyaaryahanka dhallinyarada ah ee marcus rashford tababaraha kooxda manchester united ole guner solger ayaa ammaanay gooldhaliyahan u dhashay dalka ingiriiska kooxda horyaalka horkacaysa ee liverpoolna shan gool iyo laba ayay u dhiibtay kooxda ay mataanaha yihiin ee everton oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada liverpool ciyaartan derbiga ah ayaa ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee ingiriiska waxaana dad badan ay filayeen in everton ay ugu yaraan barbaro ku celin karto kooxda liverpool maadaama uu xafiiltan ciyaareed uu ka dhexeeyo goolasha laba ka mid ah waxaa liverpool u keenay ciyaaryahan david origi kuwa kalena waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kale ah shaakiri iyo sacdiyo maane iyo weliba gorgino winaldom chelsea ayaa dib ugu soo laabatay wadadeedii guulaha markii ay laba gool iyo gool shalay kaga badisay kooxda aston villa ciyaaryahan temi abram ayaa goolka kuwa dhaliyey ka kalena waxaa ku soo xiray ciyaaryahan mason mount lester labiiyo eber ayay kaga badisay watford norwigna waxaa ka badisay southampton oo dirtay laba gool iyo gool wolverhampton wondres waxa ay sii wadataa guulaheedii waxaana ay laba gool iyo eber ku cuntay kooxda westham caawana waxaa dheeli doona shevil united iyo newcastle united arsenal waxaay la ciyaari doontaa kooxda brighton and hof albion dhinaca kale horeynta liverpool saddex iyo afartan dhibcood ayay ku horkacaysaa lester city ayaa ku jirta kaalinta labaad oo leh shan iyo soddon dhibic manchester city waxay degan tahay booska saddexaad iyada oo leh labaiyo soddon dhibcood chelsea ayaa ku jirta kaalinta afaraad oo leh sagaal iyo labaatan dhibcood horyaalka faransiiska ee liigwanka ciyaaro xiise leh ayaa dhacay xalay iyo shalay kooxda niis waxaa afar iyo hal ku qabatay naadiga sin etian dihon iyo montbeliye waxay isku mari waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah meds ayaa hal iyo eber ku khasaartay kooxda khayn toluus waxaa ka badisay monaco oo ku qabatay laba gool iyo gool halka baris san german ay laba iyo eber ku dharbaaxday kooxda nan waxaana goolasha u kala dheliyey b s g ciyaartooyda kale ah embabe iyo neymar oo rigooro ugu dheliyay daqiiqadii shan iyo siddeetanaad ee ciyaarta horyaalka faransiiskana waxaa hadda horkacaysa b s g oo leh lix iyo soddon dhibcood naqsey ayaa kaalinta labaad ku jirta oo leh koob iyo soddon dhibcood okhdoona waxa ay ku jirtaa booska saddexaad iyada oo leh lix iyo labaatan dhibcood dhinaca bariga dhexe haddii aan fiirino galabta iyo caawa laba kulan oo xiise leh ayaa jira oo ka tirsan wareegga semifinaalka ee koobka dalalka khaliijka waxaana ciyaarta hore oo dhici doonta galabta saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay shanta ay magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar ku dhex mari doontaa ciraaq iyo baxrayn ciyaarta kale ee xiisaha leh ee ka tirsan koobka khaliijka carabtana waxa ay caawa fiidkii marka saacadda afrikada bari ay tahay sideedda ay dhex mari doontaa kooxaha qaranka ee sacuudi carabiya iyo qatar hase yeeshee xubintii ciyaaraha duhurnimadan intaa haynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inoo soo jeedinaya wararkii ciyaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta heestii kurbo iyo fanaanka yuusuf jaago
kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin haddaad ka badnayd halkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka badnayd haddaad ka badnayd kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka badnayd koowaad kulahayd ragga kulligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kulligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa
codkaasi fanaanka yuusuf jeego ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga ee v o a intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa cabdiqaadir samakaab iyo saare ciidloo idinleh sidaa iyo ammaana allah
laab aan karaynin qofka raacdooda ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaabo kolkoolin u baahan mar walba kulankaabo lab aan karaynin qofka raacintooda ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn